kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka wadaagga sooma oo ah barnaamij idiinsoo diyaariso dalladda warbaahinta soomaaliyeed ee sooma oo ah dallad ay ku midaysan yihiin idaacadaha ka howlgala soomaaliya marka laga reebo kuwa ku yaala deegaanada somalilan barnaamijkan wuxuu idiisoo gudbiyaa warbixinno bulsho iyo arrimo gaar ah oo ka jira magaaladaada iyo meela ka baxsanba magacaygu waa cabduqaadir jakaarta oo barnaamijka idinkaga soo jeedinaya magaalada muqdisho qodobada toddobaadkan aan kusoo qaadan doonno ayaa waxaa ka mid ah gabdho magaalada baydhabo ka bilaabay ka shaqaynta khilaafaadka qoysaska ka dhex dhaca xalintooda dalagyadii uga imaan jiray magaalada kismaayo deegaanada uu maro webiga jubba oo yaraaday saameynna ku yeeshay bulshada magaaladaasi iyo dhallinyaro si isxilqaan ah magaalada jowhar uga bilaabay inay xidhaan goobaha uu ka fatahayo webiga shabeelle haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxaa gabdho ay ka bilaabeen ka shaqaynta xalinta khilaafaadka qoysaska ka dhex dhaca kadib markii ay bateenna qoysaska markaasi ku burburaya khilaaf ka dhex dhaca taasoo keentay dhaliyadan oo isxilqaamay ay bilaabaan in markaasi ay xaliyaan qoysas badanna ay keentay inay xaliyaan halka kuwo kalena hadda ay wadaan dadaaladii lagu xalin lahaa siciid maxamed nuur oo ku sugan magaalada baydhabo ayaa warbixintan soo diray in hallan weydiiya qoysaska khilaafka ka dheeraday ya ah arrin ku cusub bulshada deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya ururka hiilbilan waa urur keliya ka kooban gabdho waybana shaqo kueeladana hallinta khilaafyada ku dhex jira qoysaska haawa cabdiraxmaan waa xubin ku tirsan hiilbilan haawa oo waranti sooma yo waybayay sheegtay in muddo iyo wadan barnaamijkan hallinta qoysas badan yo halleyni haanu kalena hadda iyo ku guda jarna hallintiyo haddii qoyska aas-aasshayba laka bilaabo qof oo yacni joyceka kiishay inta ka suubsaday for example gabarta haddii ariikiya bakooti ha ku helnay jeceyl iyo rabitaan iyo hakaratay markaasayta qoyska sayta bilaawshay way ka dhisamay yani farxad laakiin haddii ariika sayti markii koob iyo guurka sameeyasi bala qarsaday dabcan miigma leh qoyskaas inay qoys sii faraxsanaado sababtoo ee bilaawshay way laka bilaabay caqabad waxyaabaa qoyska faraxsanaada kor wali ku madaftaa ariika ariitanta hees dooradaan waa sunada rasuulka la kumid haytay qofba qofkiisu lama baasharoodo kor yani waqti la qaado kor la faraxa kor inay isu guursadaan gabartidii qofkiyo kuringan ka qasabna tan lamaad waxyaabaha oo qoyskaas ay farxadiisa iska xirnaantiiseena way batayo oo hees dooradeen haddana kalsoona haddii meelo taalla qoyskaas iska sii weynaadeen ida dhisan way ka dhisanta kalsooni ka dhisanta haddii ariig iyo ariitaba shakan wada qabne yani ariitan ariigka ama meelkale shukaansi walkale suubiyaha yani mas-uuliyadan amaan qaado koran aan ku shakiysnayna kalsoonidii ahanqatiye markaasayta sii muujiyaasa idatidaya diyaaran ata ku gohonta inay idaasayta owlaad kaweeldhata yani mustaqbal fayda kaweeldhata bulshada wax soo saarla iyo kadhala iyo markaasayta ku gohonta aakuna ku gohoni markaasayta inay hor sii socdaan nololtidii horan wadadan qoyskaas way haada kore qoys oo meylaraay isirinaada kora waana meylaraay is farxad ka dhisanaada kora qoysas badan oo walwacyan ku haysana guurka ya e haanganta badan iska dhiyowsho ha nagnagadow cabdiraxmaan waa wacyigeliye soma yoybuusan ku warmay in qoysaska aan baahanyin wacyigelin waana laku bilaaw waalidiinta si haan isguursadow unku nabadgalan khilaaf waalidka markalakuweydiisow macnaha waare jari barnaamijkaasi guurkasa eeda aan waare jari for example mayleraayaha waalidka mayleraayo gabartaha kuwa weydiisidi odayga mayraayaha gabdhoogay badinyin taewtaan hoo weydiisidi eraay hebreeyo mano qaajo may jarjartay dhaqanhayoolin fido gabarta abaadiya roogda taasmal orosne iyo owiintalin orosna yorood ogaawa leraay hata may badheeday adiitooba adi adiit hadhamaysteen ay leydogi gabartiiba may baliinghooyahay minge ogdilay baliinghooyoohayba tusaalehaan alaabtiyaha gadati neefkiiyo suuga hoola seetayaha gadi kaseed dadkii oo maylaray iyo hadoono fadayba gogoliya fidaday shaahiga maylaray iyo karyo hayta waalidiinta in sheega hayta maylarta dadkaasaha siindareerana hal fadheesiyoy haddii kale ka jarta markuun kaseed dogi markuun may leeha sidaaw ariteesardena ha dhammaysteen maaha walaa ka dhammaysteen aan indhom ogaaw marka guurig saasoo nadan kastoo walaa waaritaanka iyo inhanon micno ma leh tusaalehaan gabdhoogo hata may jira oo years iskuulaadka hadda secondary schoolka dhigkadaayan form one form two form three dhigkadaayan gabdhowey mayla kiyaabaya omarku untaasoo resourceha ku bahi yaa may jara haddana hadhowdii hartile ka dare drop out nagati walbarashay drop out ka nagati iyo o drop out nagati iyo hatana ma eragaase oroos ka gali within few months saddex bilo afar bilo gudanta hadana wala furi hadana uura bela tab marka meehka nagadaasa markuun familkii ariiti iskoolkin walbarashadii ku burburti familkii kale oo macnaha mustaqbalkii la haytayna meelo ku burbur marka maykel talilahay number kow waalidiinta nafta horta ma ini horta la suubiyo wacyigelin la suubiyo muhiim waaye number lama ini advocacy la suubiyo u qareemin la suubiyo gabdho naftoo la abuse gareeyahay ini la bara waalidiin nafta wala ero social interactionka isdhexgalka bulshadu wala iyo in la bara faadama ali iimaan waa madaxa ururka hiilbilan faadama oo waranti sooma yowaybaya ertay qoysas eedan tira badan oo iskhilaafsanay muddo yaasaw ugnagani ka urur ahaan geeka in iyo guryaashu dhagadan taasna haddama bilowna ee muddo iyo wadni welina wayba wadne hallinta qoysas kale oo weli iskhilaafsan badan yoonkaasi ka dhex jirna famil qoys oo iskaafsanne halintii markaas si un markaas inta jiilahayni markaa waraysta walaha ka bilaawda wala kaleta anoo ciyaalkan buku noobsana ijaarka jara beelan haysan yaa warta kale guurjay mase balwada bilaay musena dayaci intaasaa familsha qoyska burburka ka bilaawda tala hadda barnaamijka mase qoyska burbursha eena ka dhex jiray xalintiis wala haytay gabartilam ayaa la dhalay odhaka kootiba dhaqaalo ma haysan markiisu guursaday obusu guursadayna ma bilaabay disa balwad isu bilaabo walaan taraama doorkan walaan isu bilaabo ciyaalkii meelo dayacay biisha ma haysan gabartana ida aaday deganaatay ida aadii hubay deganaatay guuri hartay meelo gooni deji laakiin kootius walba ma haysane saxareyd iskula noole haddana balwad isu bilaabay ma awowta gabartii guuree meel kala dejiy mugdajiya inta deganaaseere gabartirata bandaana idajiyaas idacaaday kuutib degnaa hadda hubada dhibaatada in barbaleymaadku wada bilaabtay balwad iyo daruubada kasii darsatoo leertay iyo banaanka idaji iminka dajiyo ifur gabartilaam ciyaala haysata meyrimay kooy qoys burbura kooy qoyska buna dhexgalnay intana xaliino iska daynay oo markaasuna dhibaatadaas meelo taali yarayna ciidanka guuleysayna waana yaraynay waa dhibaatada markaas meelo taalina dhinaga kureekii qabo goortalan aan yahay walaa sheegan in badan waan adoo deelaan ciyaal lakiin dhalay hub adadana balwad iyo daroogada bilaabta boosku hadii lakiin ortumay oo markaas boos ifow usanagadi meelo ka burbure gareegeedaan la talayni inkastoo hadaba laka dhex jara weli guurfaylilanka diirna waana jeena deebta furiinka la rooji goortin badan wala faasintii la fur usanadayra ciyaalka qooqaada ciyaalkaas soo bulqaad geeg inalinjiye aweylinjiye farxadda geega goorta aada ka haysa ma ka haysadaan musto dhibaatooyinka badan taasa ka dhexjee saciid maxamed baydhabo mahadsanid saciida dalagyadii uga imaan jiray magaalada kismaayo deegaanada uu maro webiga jubba ayaa yaraaday iyadoo saameyn oo ku yeeshay bulshada magaalada kismaayo ayaana si weyn looga dareemay dalaga ka baxa dalkeenna oo ku yaraada magaaladaasi kaasoo loo soo iibgeyn jiray lagala keeni jiray deegaanada hoostaga magaalada kismaayo sababaha ugu weyn waxa ay tahay in waddooyinka qaar oo biyaha roobka ay jareen qaarkoodna ay yihiin kuwo burbursan warbixintan waxaa markaasi ka soo diray magaalada kismaayo maxamed soomane magaalada kismaayo ee xarunta dowlad goboleedka jubbaland waxaa ka jira dalagyadii imanayay suuqa weyn ee magaalada kismaayo hoos u dhac ku yimid dib markii ay yaraadeen dalagyadii laga keenaya deegaanadaas oo ay ka mid yihiin buulguduud jamame waxaa xusid mudan bishii aynu soo dhaafnay in deegaanka jamame ay ka jireen dagaalo u dhexeeya ciidanka dowladda iyo shabaab waxaa yaraaday dalagyadii la keenaya magaalada kismaayo ee ka imaanaya deegaanka jamame waxaa intaa u dheer fatahaada iyo daadad sidoo kale hor leh oo ku dhuftay deegaanadaas waxaa magaalada kismaayo laga dareemay saameynta khudaarta oo xabadda liinta ee lagu kala iibsanayay shilin soomaaliga ilaa lixdan kun halka moscow iyaduna ay tahay labayo toban kun oo shilin soomaali ah lagu kala siisanayay baashi axmed waxa uu ka mid yahay dadka ku gada suuqa weyn ee magaalada kismaayo waxa uu soomaa u sheegay in sarukac laga dareemayay khudaarta noocyadooda kala duwan waxa uu intaa ku daray qiimaha maciishada ay sare u kaceen hase yeeshee waxa uu sheegay in khudaarta qaarkood aysan olin
walaahi dalgan saaxiib qudaarta dalka iyo qudaar kenya ka timaad labadaba waa gadnaa suuqlaydaana ka mid nahay marka maciishadu maalinba waa heer maalin waa hadda xiliyaashan kale ugu daran tahay oo roobka iyo waxaasaa xoogaa kor qaada waayahay eh, sidee ayaa u iibisaan eh, dalagyadan qiimuhu marba waa nooc maalinba waa heer bay marayaan maanta badaha ay roobka iyo waxaasaa xoogaa korkaca keenaya marka waa ma qiimo shaybo waa qiimo barado kale qiimo joogtaa basasho qiimo joogta kaaroota qiimo joogaa marka saas waay waayahay eh, walaa hadda erteen sidii hore ma ahaan hadda basasho kale hoos ay u dhacday awal mar bay laba doorar gaadhay hadda hal doorar bari meelahaas kusoo noqotay moosna labada moosnada kuwaas la weydiinaya laakiin anagu qoladan bar dhaleeyda mar laba doorar ay tagtaa mar hal iyo bar ay tagtaa mar labaatan maanta waa hal iyo barreedii waay waayahay eh, liintii iyo waxaad nooga warbixisaa iyo eh, eh, nyaanyada magaalada ma taala qiimaheeda hadirtan waa waa sida maya yaanyada hadda magaalada way ka go-anta waxaa goynaya waa roobka roobka wey waxay qudaarta qaaliyo marna jara marna keena marka hadda yaanyada oo kale magaalada ma taalo liintii oo kalena iyadoo korkac bay samaysay marka qudaartu marba waa heer maanta heerka ay marayso waxa keenaya waa biyaha bee- maxamed xasan waxaan kula kulmay goob ganacsi isna waxa uu iibsana isna waxa uu sharaxayaa waxyaabaha uu iibsaday waxa uu saamo sheegay in lix- in saddexdii bilood ee aan soo dhaafnay ka maqan yahay baybayga magaalada kismaayo waxa uu sheegay in laba doolar iyo barow keliya uu ku soo adeegtay qudaartii uu baahnaa magacaygu maxamuud xasan maxamed Een, maxamed waa kusoo dhaweynayaa ee, dabcan ee, waxyaabaha iibsatay haddaan nooga warbixiso waxyaalaha iibsaday maxaa iibsaday bocor iyo baradho qudaarta iibsaday shey ka mid ah
Ee, waayahay ee, qiimaha hadirtaan Qiimaha hadda soddon iyo shan hadda ku iibsaday awal hal door ibar ay ahayn hawa hadda waa raqiiseen wukaa Ee, isbu- isbuucii hore ee xabadda liinta ee, shan kun ilaa lix kun baa lagu raadinay Ee, maxaa isbedelay hadda hadda waa alxamdulilah awal waa la asnay hadda laakiin waa waa la helay waa imaatay waddanka waa imaatay hadda waa laba kun kun awal afar kun ahayd Liin.
waayahay maxaa kale oo qaali bilowsi ah hadirtaan hadda waxaa nooga daran yaanyada yaanyada qaali ah hadirtaan kiilihii ama Ee, shood yar ee, suuskeedii saddex doolar ebil horan awal hore muxuu ahaa adiga hal- laba doolar ilaa hal iyo bar
Ee, een, yaanyada marka laga soo tago qudaar kaloo hadirtaan mooska iyo ee, qudaar kaloo hadirtaan jirto ma jirta oo weli qaali haa mooska waa shan kun xabadi shan kun haa Een, mooskoo kale xaggee ka imaan jirta cambaha waa nus doolar xabadi waxyaalo babaay ma wala helaba
oo ilaa iyo intee bilood buu maqan yahay babaayga kale babaayga cabaar ilaa saddex bilood afar bilood uu maqan yahay waa garta een dalagyadan hadirtan haddii sii qaali noqdaan ee, dabcan maxaa xigi karo oo is leedahay maadaama ilaan inta badan ee, dalagga la isticmaalo uu yahay dalka dal- dalagga dalkeena ka baxa Een, maxaa isbedeli karo oo qiimo ahaan wallaahi wax isbedeli kara alla og laakiin annaga waa iska safraynaa bini aadam baan nahay waa iska safr alla noo keena u safraynaa waa ku safraynaa aad baan u mahadsan.
haye waa ugu dambayntii faadumo maxameda cabdi waxa ay tahay milkiilaha baqaar ku yaala magaalada kismaayo ee suuqa weyn ee magaalada kismaayo waxa ay soomo u sheegtay in sarubkac laga dareemayay qiimaha mooska maciishada kale ah waxa ay sheegtay in gebi ahaanba magaalada aysan oolin nyaanyada waxa ay sheegtay in hadda ay u timid liin una degtay hase yeeshee waxa ay sheegtay inaysan haysan wax keed ku filanaa haddii fatahaada kale ay ku dhuf ah, fatahaada haddii ay ku dhuftaana deegaanada kale laga keeno qudaarta een, mooska mudduu kacsan yahay ee laga joogo afar bilood maadaama oo beerahan ay kaceen oo maxaa la dhihi jiray beeraha ay go-aan gushu u dhow mooskana wuxuu ka imaadaa dhoobey doona baa lagu keenaa qaali waaye xabadiisa afar ilaa shan u dhexeeya waayahay em, maxaa kaloo qiimaheeda isbedel adii muddo oo laba isbuuc aan kasoo wareegnay liinta way kacsaneed laakiin shalay iyo maanta way imaaday alxamdulilah sideedii kusoo noqotay Een, toddobaadka hore liinta imsaa xabadii lagu helay adi xabadii shan kun maantana ku shiilan waa lagu heli karaa maadaama ay soo gashay adii sarikaaca wuxuu imaanayaa wadooyinka ay ku xirantahay mar haddii ay isku bedesho sheekada doon iyo waxaas ay ku imaanayso uu sarikaaca laag sidii hadduu biyo imaado haddii qasqaas meelahaas ay ka dhacdo laakiin haddii caadi uu gaaro ku imaanayo qudaarta macbilkeeda caadi waaye dalagyadan kulli ma hal meel ay ka yimaadaan oo kale mise eh, deegaano iyo meelo fogfog baa laga kala keenaa maya dalagyada qudaarta inta badan like sida baradhada kaarootka kabajka waxyaabahaas waa kenya waaye hadda wadada xiran tahay doona ku imaadaan laakiin inta badan meel dhow waaye jamaami iyo jilib iyo inta udhexeyso golahan dhow waaye waayahay ugu dambayntii hadda haddii sarkac kale ku yimaado qiimahan qudaarta ee, roobabkan ilniina iyo waxaan eh, dowladdu baaqyada ay bixinayso ee maxaa kaloo idin qorshaysan keydka magaaladaati kulley qudaar wax keed gelaya maahan adi intan oo roobka iyo waxaas markuu imaado kelgo uu imaana laakiin sideeda kale caadi waaye markaana dhegaystayaal dhallinyaro si isxilqaan ah magaalada jowhar uga bilaabay inay xidhaan goobaha uu ka fatahayo webiga magaalada jowhar iyo deegaanada hoos taga ayaa waxaa markaasi dhowr jeer ka dhacay fatahaad taasoo keentay in boqolaal qoys ay ka barakacaan kuwo kalena hadda ay cabsi ka qabaan warbixintan waxaa magaalada jowhar ka soo diray shariif shuuriye xaashi dhalinyaro ku dhaqan tuulada maandheere oo ka mid a tuulooyinka ay saamaysay fatahaadda webiga shabeelle ayaa bilaabay shaqo isxilqaan ah oo lagu xirayo boqolkaasi ka baxday taasi oo saamaysay dalagyadii sanadkan ay beerteen dadka deegaanka maxamuud cabdi waxa uu ka mid yahay dhalinyaradan isxilqaanka ku xiraysa buuqdan waxa uuna sheegay in meel gabagaba ah ay marsiinayaan xirista buuqda isagoo sheegay muddadii ay soo wadeen shaqadan inay garab istaag xoogan ka heleen maamulka gobolka shabeellaha dhexe iyo kan degmada waxaa kale uu tilmaamay in lagu caawiyey agabyada ay ku xirayaan biyaha sida biraha jawaanada iyo raashinkii ay isticmaali lahaayeen muddada ay socoto shaqada birir geedidyo lor raashin la cuno saliid iyo sokor iyo bariisba oona uu kaalmeeya intii oo macnaha meesha howl oo ka haysay oo dhallinyaro eh oo kii loor qaadaaye eh kii haanfeel soo guraaye eh oo kii oo macnaha geed kabayaaye eh waxay kaalin weyn aan ka qaadatay hirshabeelle inay intaas ay nolol fiican u fidiso oy qalabna u keento aan meeshaan haddaan howlheeda aan haynay baqada dhimana haddow allihiraaho ilaahaan ka baryaynaye inaaw ilaahayna dhan dhammaystiro oo intii oo macnaha oo soomaali ahne ayna kaalman oo wasoo yeesha inay buqdaas oo kasta yaroo ka dhiman nin kastaba wixii ilaahay gacantiisa soo geliyo inuu noogu soo tuuro cabdi diini oo ka mid ah dadka deegaanka ayaa waxa uu sheegay in fatahaadda biyuhu ay baabiisay dhul gaaraya ilaa iyo saddex iyo toban hegtar kaas oo ay ku beernaayeen dalagyada noocyadooda kala duwan isagoo u mahadnaqay dhallinyaradan isxilqaamay ee dadaalka xoogani ku bixiyey sidii loo xiri lahaa boqda halkaasi ka baxday ee saameynta ku yeeshatay dalagyadii la beeray sanadkan بارد موسيقى ما بارة سسن قلي دير عزبة بعر نياني أو كيالان هدان أنت أنجوجنا وحن هاينا أو قعنتين كوجر ملها إلهي إي رسولك إيو مسلم كاس وحو ناقص سو قادو أيان أباهناي أو هدا أبورا أو صورة بارتا هدا بري لفلوهايو أبور كذا حتى قعن كومجرو tan kale walaalaheyga inta ilaa raqaylo buur dheere kasoo gidiso oo deemasama ka bilaawato bacaadley geyso oo jiilaalo ku xijiso oo boodaalo ku xijiso oo ilaa raqaylo buur dheere ku geysane saamaynta cudurka ani i qabtay waa ila qabaan to ani kaliyay igu qaaseh ma aha warka ay ka qaateen maamulka gobolka hirshabeelle waxay ka qaateen inay bir iyo qori ijawaan iyo waxaan anaga meeh inta hesha ka hayso oo ku cunti wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowladda hirshabeelle maxamed bashiir qaasim daqare ayaa waxa uu bogaadiyey dadaalka dhallinyarada tuulada maandheere oo ka mid a tuulooyinka hoos yimaada magaalada jowhar ee caasimadda hirshabeelle ka wasaarad ahaan ayuuna sheegay wixii karaamkooda ah inay ku caawi doonaan dhallinyaradan dadaal ayaana ku wadnaa meeshaas biyaha sida loo xeri lahaa runtii waxaan leeyahay shacabka guud ee hirshabeelle gaar ahaan kuwa shabeellaha dhexe ee hadda ay fataaduhu ka socdaan in laysgarab qabto layskaashado shacabka waxaa loogu baahan yahay xooggoodii isteedka hirshabeelle wuxuu diyaar u yahay inuu dadku gacan ka geysto agabkii hadday noqon lahayd xoolo hadday noqon lahayd marka waxaan ugu baaqayaa dhammaan shacabka hirshabeelle inay u diyaargaroobaan sidii aan saga kaashan lahayn fatahaadaha sidoo kale hay-adda maaraynta masiibooyinka waxaan ugu baaqaa dadka barakacay in lala soo gaaro wixii la awoodo ee loo qaban karo fawna waxaan ugu baaqayaa in sidoo kale iyadana beeraha go'aayo iyo meelaha biyaha galeen sidaan ugu caawin lahayn aan iska kaashanno wasaaradda beeraha federaalka hay-adda faw iyo kuwa lamidkaa waxaan leeyahay ha loo soo wada gurmado hirshabeelle aada maalmihii lasoo dhaafay webiga shabeelle ayaa fatahaado xooggan ka geestay tuulooyin hoos yimaada magaalada jowhar kadib markii roobabka xilliga guga ay ka curteen gudaha deegaanada hirshabeelle taas ayaana sababtay in webiga shabeelle uu karkaarada ku jabsado qaar ka mid a tuulooyinka hoos yimaada magaalada jowhar ee caasimadda dowladda hirshabeelle shariif suuriya xaashi barnaamijka wadaag jowhar mahadsaned shariif intaas ayaan maantana dhegaystayaal kusoo gabagabeynayaa barnaamijka wadaagga sooma waxaanse dhegaystayaal idinkaga tegayaa su-aasha toddobaadka oo ah sidee dadka looga wacyigelin karaa cudurrada ka dhasha xilliyada roobka nala wadaag dhegaysta aragtidaada adigoo la soo xiriiraya taleefoonada idaacadan mahadsanidin